barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemiyada geeska afrika
duhur wanaagsan khyaartana dhegaysanaysa waa isniin bisha diisembarna waa shan labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro baratay adeeg bixinta iyo martisoorka oo magaalada muqdisho ka howlgala
cabdiqaadir dadka isku aragti ma aha aragti waxaa jirta qofka uu ka fikirayo waxa markaas ku hareeraysan ama baahida markaas jirta qofna wuxuu fiiriyaa waxaa imaan doona iyo diyaargarowgeeda marka waxaan dhihi karaa waa heybad ilaahay noogu deeqay dadka annagoo kale ah oo mar walba ka fikira waxaa imaan doona iyo siday u qaabili lahaayeen sidoo kale waxaad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ka tegay wadamada qurbaha kuna laabtay magaalada laascaanood oo ganacsi halkaasi uu ka samaystay nooga warramaya waayo aragnimadii uu ka dhaxlay
galabta inan yaroo ingiriiska ka yimi i yimi wallaahi wuxuu yidhi weligii kumaan fikirin soomaaliya amase waddankii ayaad ka cuni doontaa ama ka cabbi doontaa milkshake oo maaris milkshake baan ka helayaa soomaaliya maskaxdayda kuma soo dhicin habeen aroortii way jagaan galabtii way jagaan duurkii way jagaan jibs noo dhiiba jikin noo dhiiba beegar noo dhiiba dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn
codka fanaanka cabdikariin raas iyo qodobo kaleba waynu isugu soo noqon doonaa marka horese warkii caalamka oo kooban
talyaaniga ayaa u muuqda in uu cagta saaray toddobaadyo ay ka jiri doonaan xiisado siyaasadeed kadib markii codbixiyaasha dalkaasi ay ku gacan saydheen wax ka beddel dhinaca dastuurka ah oo uu soo jeediyey ra-iisul wasaaraha talyaaniga matawo renzi ra-iisul wasaaraha ayaa ku dhawaaqay in uu is-casilayo kadib markii looga adkaaday aftida maalintii shalay ka dhacday dalkaas renzi ayaa sheegay in uu maanta oo isniin ah warqadiisa is-casilaadda ama shaqa ka tegista u gudbin doono madaxweynaha dalkaas ugu yaraan koob iyo toban qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dab ka kacay hotel kuwa qiimahoodu sarreeya ah oo ka mid a oo ku yaala dhinaca koonfureed ee magaalada karaaji ee ku taalla koonfurta waddanka baakistan saraakiishu waxay sheegayaan in dabkaasi uu ka kacay isniintan maanta ah dabaqa ugu hooseyso oo uu ku yaalo kijinka amaba madbaha hoteelkaasi halkaasi oo la sheegay inuu hoteelka dabkii intiisa badan wada gaadhay warbaahinta guduhuna waxay soo tabinaysaa in ugu yaraan shan iyo toddobaatan qof oo kale ay ku dhaawacmeen hoteelkaasi oo lagu magacaabo balaza maayarka magaaladaasi karaaji ayaa sheegay in aan ilaa hadda la kala xaqiijin karin sababta dhabta ah ee ka dambeysay in dabkaasi uu ka kaco hoteelka
kulanti wacan dhegaystayaal waa duhur isniin ah bisha diisembar waa shan laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan yaasir baafo waa wiil dhallinyaro ah sannad ka hor waxa uu magaalada muqdisho ka hirgeliyey xarun dalxiiska iyo maaraynta habsoorka loogu talagalay ururka uu sameeyey ayaa maamulo qaar badan oo ka mid ah munaasabadaha waaweyn ee ka dhaca magaalada muqdisho wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa la sheekaystay cabdiqaadir dadka isku aragti ma aha aragti waxaa jirta qofka uu ka fikirayo waxaa markaas ku hareeraysan ama baahida markaas jirta qofna wuxuu fiiriyaa waxaa imaan doona iyo diyaargarowgeeda marka waxaan dhihi karaa waa heybad ilaahay noogu deeqay dadka annagoo kale ah oo mar walba ka fikira waxaa imaan doona iyo siday u qaabili lahaayeen taasaa keentay inaan anoo intaan ka yar dareemo in baahi noocaasa imaan doonto dalka iyo dalxiiska kaalintiisii wakhtigeeda imaan doono martisoorka guud ahaan iyo maaraynta hoteelada wakhtigooda imaan doono nasiib wanaag ilaahi waana waafajiyey oo inaan dalka dibaddiisa aan kusoo baranno dalka dibaddiisana khibrad kusoo qaadano uga soo shaqeyno kambani kambani maleeshia ku yaallo kuna soo laabana dalka waxna ka bedelno brocesska hadda ku jirnaa ama waxaan ku jirnaa hawshaasaan ku jirnaa meel fiican wax noo marayaan inay aniga keliya igu ekaata ma ahane dhallinyaro kale soomaaliyeed ayay waxay u noqotay hal abuur u noqotay faa'iido u noqotay oo maanta xirfadan soo baranay aan sii gudbinay oo maanta ku shaqeeyo oo ma aragtay hotelada magaalada ka shaqeeyo hadday noqon lahayn weytaro iyo hadday noqon lahayn guud ahaan bahda sumta oo maanta dhacdooyinka waaweyn waddan ka dhaca ee maaraya
hibadaada waxay ahayd ama ka mid ahayd tababaridda dhallinyaradan adeegyada ka sameeya hoteelada iyo maqaaxiyaha afka qalad lagu yihahdo weytarada hibaahaansay kugu dhalatayla taana ka shaqayso
mar walba waxaa ku jiray fikirka ah ee ugu beernaa ah sidee dhallinyarada wax loogu qaban karaa qofkan markuu wax baranaya waxaa fiican inuu u barto dalka iyo dadka uu ka dhashay ma inuu laftiisa ama ama ama qoyskiisa keliya wax u barto waa laga fiican horumarkan wuxuu ku jiraa marka aad ka fikirtid qofka guud marka aad ka fikirtid dhallinyarada guud taasaa marka waxay keentay xirfaddan xirfad bannaan inay tahay dhallinyaradiina cabasho badan ay jirto ee la-yihiin qof runtii haga dadka hadda fursadda helay oo tababarada qaatay oo maanta ku shaqeeyo waxay aada runtii ula dhaceen ama u riyaaqeen xirfaddan inay ka maqnayd keliya in qof u go'doomo wakhti geliyo tababaro soo saaro maanta hoteelada badi magaalada muqdisho way ka shaqeeyaan dhallinyaradaas xirfaddoodina aaday maaragtay sare u kacday isbeddelkan waxaa laga dareemay mulkiilayaasha iyo maamulada hoteeladan way qireen in isbeddel weyn uu jiro marka dhallinyaradaasa mar walba nugu taagna in ayagana sidii xirfadan ay maaragtay u baran lahaayeen ay noloshooda ugu daberi lahaayeen waddankana guud ahaan isaga bedeli lahaa dhinaca adeega guud taas ayaa runtii ahayd qayb ka mid ah in hadafkan aan u aadnay ama ujeeddadaan u aadnayna wax usoo baranno meel fiicanayna maraysaa hadeertaan gunaanadkeeda iyo guusheeda iyo kullina weli runtii waxaan dhihi karin lama gaarin bilow aan joognaa weli laakiin sida aan rabno waxay tahay soomaaliya oo dhan in maaragtay adeega qofka hotel e ka helo adeegu ka helaya inuu ka helo hotel b hotel b wuxuu ka helay inuu ka heli karo hotel z maaragtay ardayga ku nool malaysiya ama ama ashiyada dhexe ashiya fog america yurub inuu dalxiis bartaahi waa wax weyn oo dadku soo dhoweynaya laakiin adoo ka tagay dal shan iyo labaatan sano ama labaatan sano dowlad la-aan ahaa meelo waaweyn oo loo dalxaysa maanta durba dadkaaysa ku soo dhacaynin sidee baad rabtay inaad uga shaqaysa halkan kuu muuqanaysay cabduqaadir waa mahadsan tahay waxaa horta aada ii saaciday inaan aan barto dalxiiska oo maanta ay jiraan caafimaad iyo injineernima iyo i t cilmiyo kaleba la baran karo hobbigaygu ahaa ama aniga hobbigaygu ahaa waalidkaygu way igu taageereen runtii kaalinay ku lahaayeen inaan soo barto waxaa intaas sii dheer aragti waxaan arkayay mar kasta soomaaliya oo dhisan soomaaliya horumarsan soomaaliya oo khayraadka dabiiciga ay haystaan ay ummadda soomaaliyeed ka faa'iidaysanayaan hal qof ayaan ahay ma dabooli karo meelo badan laakiin waxaan isidhi bal sectarkan oo adigana aad ku fiican tahay ee dalxiiska ah bal un xoogga saar wax ka baro dadna soo saaro ma aragtay mustaqbalka dalxiiska soomaaliya badbaadin kara una diyaargaroobi kara taasaa marka waxay keentay inaan dalkii kusoo laabanno oon dalxiiskana aan xoogga saarno soomaaliya wax walba oo cilmi cilmi ahaan markii loo fiiriyo waxaa jir la dhaho ecotourism waa ecotourism waxyaabaha khayraadka dabiiciga oo dalxiiska uu leeyahay soomaaliya haddaanan boqolkiiba boqol dhihin boqolkiiba sagaashan iyo shan waa u diyaarsantahay waxaa maqan marka dadkii ka faa'iideyn lahaa ama soo saari lahaa khayraadkaas dabiiciga oo dalka uu leeyahay
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo waraysanayay yaasir baafo oo ah wiil dhallinyaro ah oo bartay martisoorka iyo weliba adeeg bixinta hoteelada
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee laantaaf soomaaliga ee v o a waxaananu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii dhallinyarada maanta sakariye cabdilaahi cali waa wiil dhallinyaro ah waxa uu ka tegey magaalada london magaalada laascaanood ayaanu ka furtay meherad ganacsi oo laga helo cuntooyin ay caan ku yihiin makhaayadaha ku yaala wadamada reer galbeedka haddaba wariyaha v o eda cabdikariin olol ayaa wiilkan dhallinyarada ah waxa uu la kulmay waxaanuu ka qaaday waraysigan walaalayaal magacaygu waa sakariye cabdilaahi cali waxaan magaalada laascaanood kusoo kordhiyey meherad la dhaho royal chicken and chips oo ah meherado ka furan caalamka adduunka aadna looga jecel yahay adeegyada ugu muhiimsan ay bixiyaan ay tahay chicken and chipska iyo waxyaalo la socda meheradaasi waxaan u furay in dadka dalka joogana ay macaansadaan oo wax fiican oo dhadhan leh oo ka maqan ay ka helaan dadkii diasbarada ahaa iyo qurbaha ka yimi iyo reer magaalkahana ay ka heli karaan waxyaalo badan ooan dalka weli soo gaadhin si ay waddankeennu wax kasta looga helo uga haqabtirmo adeegyada caalamka kaga maqan laga heli karo meel kasta iyo tuulo kasta iyo meel kasta carigeenna ummadda soomaaliyeed ka mid ah
walaal waxaad u bixiseen meeshan in la yidhaahdo chicken and chips runtii magaalada laascanood way ku cusub tahay oo waxaad ugu talagasheen dhallinyarada qeybaheeda kala duwan kuwii hore u jooga inaad bartaan kuwii dibadaha ka yimid adiguna waxaa tahay nin dhallinyaro aada u da-yar oo dhallinyarada laascanood ka tagtay aad ahayd bal ka waran fikradani goormay kugu dhalatay maadoo halkaa jooga mise imaashayaada halkan timid bay kugu dhalatay bal iiga sheekee
fikradana waxay ku dhalatay anoo ingiriiska jooga gaar ahaan london waxaan arkay waxaan aada u jeclaan jiray oo markasta aan ku farxi jiray marka dalkeenna la geeyo adeeg caalami ah oo dibadda aada looga isticmaalo oo waddanka u baahan yahay sidaa daraaddeed waxaan ogaa inuu ka maqan yahay magaaladan laascaanood adeegaas waxaanse yidhi bulshadu aada iyo aad bay ula dhici doonaan dadkii dabadaha caruurta la keenay iyo dadkii kale ee maaragtay carabaha amase yurub amase meelo badan oo caalamka ka mida ka yimi waa adeegay magaalada uga maqnaa waxay ku dhalatay markaan dabadda joogay markaan magaalada imi waxaan arkay in adeega ugu badan ee loo baahan yahay uguna socodka fiican uu yahay adeega cuntada marka cuntada wixii yaalayna way inoo yaaleen alxamdulilaah wixii casriga ahaa ee maqnaana inaan soo kordhinno oo aan keenno ayaan aada u jeclaystay waxaa aada iyo aad adeega usoo dhaweeyey dhallinyaradii qurbo joogta ahayd caruurihii waddanka la keenay dadkii waaweynaa ganacsatada ahaa ee qurbaha kasoo laabtay bal ka waran hadda qofka dhallinyarada markuu chicken and chips uu soo galo ee uu doonaya waxyaabahaad siinaysaan maxaa ka mid a oo uu heli jiray ama uu dibadda ku yaqaanay ama kuwa halka joogaba ay baran doonaan
waxaan xusi karaa meheradaha kale ah sida caalamka aadka looga yaqaano carab iyo yurubba ka furan oo waaweyn shirkadaha waaweyn sida k f c sida macdonald sida maxay ahayday barritos meeshii ahayd meelahaas adeegyada bixiyeen oo dhan ayaan isugu keenay ayaan idin marka bal dhallinyaro ahaan adigu nin dhallinyaraha oo aada u yar baa tahay bal markaasi ka waran markay ku yimaadeen dhallinyaradii oo dadkii waaweynaa yimaadeen maxay u arkeen su-aalaha faraha badan ay isweydiiyeen maxaa ka mid a
galabta inan yaroo ingiriiska ka yimi u yimi wallaahi wuxuu yidhi weligii kumaan fikirin soomaaliya amase waddankii ayaad ka cuni doontaa ama ka cabi doontaa milk shake oo mars milk shake baan ka helayaa soomaaliya maskaxdayda kuma soo dhicin habeen aroortii way joogaan galabtii way joogaan duurkii way joogaan jibs noo dhiiba chicken noo dhiiba beegar noo dhiiba milk shake noo dhiiba waxa weye iyaga iyo waalidkoodiiba aad bay ula dhiceen waxay dhaheen hadda carruurtaydii waddanka way joogi karaan maadaama wixii aan yurub ku siin jirnay ay halkan ka heleen taasi waxay noo tahay kalsooni inay dareemaan kuwii dalka joogayna inay wixii caalamka yaalla ay magaaladoodii iyo waddankoodii ku haystaan kuwii kale yimina inay dal leeyihiin iyo dad leeyihiin iyo wixii ay caalamka ku yaqaaneen dhulkoodii iyo ciiddoodii hooyo ka heli karaan oo ay aadna ugu faraxsan yihiin ula dhacsan yihiin aad iyo aad baan naga intaasaa noo qancisay insha allah waxaan rajaynaa waxyaalo badan oo kalena inaan horumar soo kordhino sida shaahiyadii kala duwanaa makiinadu samayn jirtay ee koofiyihii mooshihii tiilaataygii sheetaygii wixii ay costa coffee caalamka ka samayn jirta oo kale ayaan insha allah rajaynaynaa iyadan inaan soo kordhino aad iyo aad baa mahadsantahay idinkaa mudan baxda v o a iyo saaxiibkay cabdikariin olol aad baan idin salaamaya dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wahga kaasina waxa uu ahaa sakariye cabdilaahi cali oo london ka tegey magaalada laascaanoodna meherad ganacsi ka furto cabdikariin olol wariyaha iyaga u waramayay halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington haatanna bal dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno
Ooh.
aynu heestaas halkaas kaga nimaadno sida wada jirka u qaadaya nimco yaasiin iyo cabdikariin raas laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socoteen haatanna dhinacaas iyo magaalada boosaaso ayaan eega aadaynaa waxaa dhowaan ka dhacday magaalada boosaaso xaflad loo qabtay arday ka qalin jebisay jaamacadaha ka dhisan magaaladaasi kuwaasoo badankoodu ay barteen xirfado kala duwan haddaba wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa ka qayb galay oo warbixintan nooga soo diray in ka badan saddex boqol oo arday ayaa waxa ay ka qalin jebiyeen kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda bariga afrika xarunteeda magaalada boosaaso munaasabadda qalinjebinta aheyd waxaa kala qayb galay waalidiin culamaa udiin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba marti sharaf kale dhotor aadan shikhdoon cali guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika ayaa ka warbixiyey ardada jaamacadda ka baxday iyo kuliyadaha ay kala barteen
arday ka badan oo u kala qaybsan farcyada jaamacadda bariga afrika waxaa halkaan ka qalijabinaya kuliyadii haddana laidin sheegayay oo ka mid tahay kuliyadda veterinariga oo laba iyo labaatan arday ka qalijabinayso xanaanada xooluhu ay qalijabiyaan kuliyadaha kale oo qalijabiya waxaa ka mid ah kuliyadda medicinka oo saddex iyo toban arday ka qalijabisay waxaa kaloo qalijabiyey kuliyadda economicska ama dhaqaalaha oo toddobaatan iyo saddex arday ay ka qalijabisay waxaa kaloo qalijabiyey kuliyadda public healthka ama caafimaadka bulshada oo soddon iyo siddeed arday ka qalijabisay waxaa kaloo qalijabiyey afar iyo labaatan arday oo ka tirsan kuliyadda waxbarashada runtii waxaan is leenahay kuliyadahaas hadda soo tiriyey waxay la kaafin doonaan waxyaaba badan oo baahi ah sida inaynaan muxuu ahaa dhakhaatiir dhakhaatiirta badino oo reeshiyooga hadda dadka isu yihiin dhakhaatiirtu waa mid aad iyo aad u weyn inaan roshiyowga yarayno oo matalan dhakhtarkii ugu badnaan konton kun wax ka yar ay ku soo beegmaan aan dhakhaatiir taya leh oo fiican soo saaro haddii la yidhaahdo oo isugu jira dhakhaatiir caadiya iyo kuwa babalka halka intaba xildhibaan cabdinaasir siciid muuse oo ka mid a xildhibaanada dhowaan ku soo baxay aqalka hoose ee soomaaliya ayaa sheegay inuu la shaqayn doono ardada iyo weliba jaamacadda bariga afrika waxaa ogsoon tihiin ardayda qalin jebinaysa maantay waxaa weeye muraayad baan idiin ahay waa ay fiirsanaysaan anna waanay daawanayaa sababta waxaa weeye mustaqbalka dalka maantay wuxuu gacanta ugu jiraa waa dhallinyarada dhallinyarada waxaa loo baahan yahay maanta wixii ka dambeeyey hammigooda inay kor u qaadaan niyadjabkii iyo tahriibtii iyo dhibtii iyo xabaddii waxaasoo dhan waa in laga tagaa wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda puntland cabdinuur bile ayaa sheegay in maamulka puntland iyo shirkadaha looga baahan yahay inay shaqo abuur u sameeyaan dhallinyaradaasi waxbartay dadka saa u soo dadaalay marxaladdaana soo maray maantana halkaa taaganoo qalin jabiyey inay shaqo ka helaan xaq ay u leeyihiin dalkooda waxaa ka mas-uula intaan sheegayo dowladda qaar ka mid ah dhallinyaradii qalinjabiye ee isugu jiray wiilasha iyo weliba gabdhaha ayay v o a dareenkooda weydiisay
magacayga horta waxaa la yaradaa casho goolmoog aad baan idinku mahad celinayaa dhalinta v o a maanta waxaa u malaynayaa saa ujeedaanba inay tahay farxad weyn aad nagala soo qayb qaadateen waxaan ka socdaa kuliyadda business administration weliba qaybteeda finansiga waxaan aad ugu faraxsanahay maanta himilo ka mid a himilooyinkaygii aan rajaynaya inaan gaaray oo alxamdulilah waxaan aad ugu mahad celinayaa waalidiintii igu soo taabtay iyo macallimiintaydii sidoo kale waxaan aad farxadda ula qaybsanayaa ardaydeed iyo kuliyadda ay kala qayb qaadatay ardadu badankood kuliyaddan waxaa ka baxnay boqol iyo soddon iyo shan arday baa ka baxday badanaa waxaa la sugayaa dadkuna ay kaga dhawaajiyaan in shaqana la siiyo ama hay-aduhu shaqana siiyaan ama dowladuhu shaqana siiyaan laakiin maadaama anagu nahay qolyihii businesska waxaan doonaynaa anaga inaan noqono dad interbinara dad yacni wax qabsan kara inaan noqono ardada badankood waxaa ka wada guuraya fikirkii fikirkii waa wadahayaan laakiin waxaa ka maqan fankii magacaygu waa maxamed siidxay waxaa ka mid ahay ardada medicinka ee sanadkan qalin jabinaysa runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay waayo himiladaydii iyo hamigaydii in badan oo ka mida ayaan gaaray aad baan u faraxsanahay sidoo kale waxaan la farxayaa ardayda kale oo asxaabteyda oo kalaasmadkayga
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o e magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi magaalada boosaaso inooga soo diray haatanna dhinacii heesaha haddaan mar kale jalleecno hees ay ku luuqayso maryan ruun heesta hoobilo ayaan haatanna idinsoo qabanan
saxda roobkoon sanadada sugaya sankayga saarano isoo carfayse saxan saxda roobkoon sabanada sugaya sankayga saarano isoo carfayse nafta samara geliyo wadankuusa sabaya nafta samara geliyo wadankuusa sabaya sadriga iyo laabtan salaan kaaga soo diray sadriga iyo laabtan salaan kaaga soo diray nafta samara geliyo wadankuusa sabaya nafta samara geliyo wadankuusa sabaya sadriga iyo laabtan salaan kaaga soo diray sadriga iyo laabtan salaan kaaga soo diray sanadahan adiga adan ku sugayon ku saadaalinaye adan ku sugayon ku saadaalinaye aheley hibiinu yaabole heley hibiinu yaabole awayaaba heley yaabole yaaba heley yaabole asaddex awalxaato ku taalsiinka awalxaato ku taalsiinka adoo sidaa soo dhaweeyahay sidkii jacaylku sidii siiya kii jacaylku sidii siiya dee adoo sidaa soo dhaweeyahay adoo sidaa soo dhaweeyahay samirkiiyo dulqaadkii sidii siiya samirkiiyo dulqaadkii sidii siiya adoo sidaa soo dhaweeyahay adoo sidaa soo dhaweeyahay samihiyo wanaago sidii siiya samihiyo wanaago sidii siiya ee adoo sidan soo dhaweeyahay adoo sidan soo dhaweeyahay ahele hibiilo wayaabole hele hibiilo wayaabole wayaaba hele wayaabole wayaaba hele wayaabole shubkax shubkax
codkaasi fanaanada maryama ruun ayaanu kusoo gebgabaynayna idaacaddeedii duhurnimo iyo barnaamijkii dhallinyarada maanta intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidne ismaaciil farjar iyo maxamed cabdi sandheere oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aasaa ka soo guray ubaxyadan ku siin laa ugu soocay mida badana sidii aad jeclayde aasaa ka soo guray ubaxyadan ku siin laa ugu soocay mida badana sidii aad jeclayde